waa xaqiiqo in ay jirto dhibaato weyn oo aan sahlanayn inkastoo dadka qaar ay sahlayaan iyagoo ku salaynayo dhaqankii ahaa wixii waa dhacen loo socdo laakiin saan qiyaasahay xoogoo arrinta sida reerhiiraan ay u dhigayaan waa waa ka duwan tahay reerhiiraan waxay arkaan in meeshu fawdo ay tahay dowladnimo aysan ka jirin isxaqdhowl uusan jirin waxa la kala boobayo iyo wax noocaas ay hawshu tahay inta soomaalidu bisayl ka gaarayso inay ishugnaadaan oo iyagu ay gaar ahaadaan ayaa markan ka go-an mana u malaynayo say aragtidoodu tahay in meel taas ka sokaysa ay dhici doonto maxaa yeele waxay arkaan in hiiraan ay noqotay meel waktiga doorashada madaxweynuhu jirta keliya la daneeyo si kuraas iyo waxaas loosoo loo soo agaasinto horey u dhacday haddana waa dhacaysaa maamulkan markii la dhisaaye ay labada dhinacba u muuqdeen labada gobol ee maaragta maamulka sameysanaya inay raalli ka ahaayeen laakiin goor dambe ay qayladan soo yeertay maxaa isbedelaa isleedaha oo markii hore arrintan intii broseska socday ama hanaanka lagu soo dhisaayo maamulka uu socday aanay reer hiiraan laftirkooda aan codkooda loo maqal
horta sabab dad wax boobaayo loo sii hordhaco la yiraahdo waxa boobinina warwalaaliya waxna dhicinina warwalaali waxa waxaa sabab loo yiraahdo ma jirto waxaana wax banaanka laga waday oo dowladda dhexe ay waday oo aroosinaysay oo ujeedadeedu ay qof walba caruurta yaryara ujeedo inay inay tahay in kuraas lagu boobo si madaxweynenimada marka la la rangaraynayo ee muxuu ahaa wax loo helo marka dhulka hiiraan dhul guuraayo ma aha dadkuna guuri maayo haddii dowladnimadana waxa weye ujeedadiisu inay noloshu wanaagsanaato haddii marnaba noloshu aysan wanaagsanaanaynin qofkuna uu laxajeclo kuu muujiyo ou yiraahdo anay ugu habboon tahay wax walba then waxa waaye mataqaanaa in in la kala tusto dadku inay ku fikiraan way tegaysaa
dad badana waxa ay qabaan in ugaaska reer hiiraan uu isagu wax ka galay heshiiskan laakiin ay markii dambe soo baxeen dad isdiidan oo kasoo horjeeda go-aanka ugaaska ma waxaa jira dad diidaya in ugaaska ay u daba fadhiistaan go-aanka gobolka oo matalaadka la raadinayo maya ugaaska anugu malayma inuu xaajadan muxuu ahaa khiyaanada oo laysku boobayo inuu raalli ka noqday waa laga yaabaa oo hadda ummadii wayba hallawdayba hadda moogtahay oo hadda dad qof nadiif ahaaba yar inuu raalli ka noqday in tolkiis la dhaco waa laga yaabaa haddee waa laga yaabaa markaan leeyahayn hadda waa aaminsan yahay haddii xitaa oo wax usoo qaaday tolkiis inuu u yimaado yiraahdo anaa waxaan idii soo qaaday ayay ahayd weli inuu tolkiisa u yimid in diyaarad lagu soo qaaday way jirtay madaxtooyadu kusoo qaadeen in meel la dejiyey mataqaanaa way jirtay inuu aamusan yahayna way jirtaa way muuqataa laakiin wuxuu tolkiis usoo qaaday oo u yimid uu yiri waxaana idii soo qaaday lama hayo waana dhaqanada xun oo maalmahan soomaaliya ka socday in dadka la laaluusho oo dadka wax lagu waxeeyo oo la aamusiyo waxay dhalaysaa marka tan oo kale
mudane waxaa jirta hirshabeelle waa laba maamul goboleed oo hiiraan iyo iyo shabeellaha dhexe ah haddii madaxweynenimadu ay joogtay laba xilli hiiraan in hal mar ay soo aado shabeellaha dhexe halkii marna ay hiiraan diiddo dad badan waxay u arkaan waxoogaa inseed bursiya iyo in aan wax laysku ogolayn ay meesha ku jirto ma ku muuqataa adiga aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qayb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynehaada anagona caasimada ahaanayna kaas laftirkiisa inqilaab ahaa markii la samaynayo aan goobjoogan ahaa wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal term oo lagu baah dilay oo balaayo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu baah dilay